bismillahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiya dalsane muqdisho kusoo dhawaada warka duhur qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
gudmiyaha golaha shacabka ah ayaa maanta waxa uu si rasmi ah u qoray buugga tacsida laguna haraysta ee brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaar ee muqdisho shalay ku geeriyooday wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo maanta u amabaxay magaalada ankara ee dalka turkiga
maamulka shirkadda dekedda garaacda gacanta ku haysa ee gobolka midoobay waa faahfaahin ka bixiyay qorshaha dekeddaasi lagu wareejin karo shirkad laga leeyahay waddanka sutag ee imaaraadka carabta
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo ballan qaaday in maktabad qaran loo dhisayo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya brofesor maxamed see cusmaan jawaari
maradka dibaddana siddeed iyo toban qofood ayaa lagu dilay soddon kalena waa lagu dhaawacay qarax ka dhacay ee gobolka waqooyiga nigeria ku yaala ee boorno
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
door wanaagsan dhegeystayaal waa axad taariikhdu waxay ku beegan tahay soddonka bisha juun sanadka laba kun afar labaatan waxaad hesheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena duur markaana kusoo dhawaada iyaguyo faahfaahsan
waana ku bilownay gudoomiyaha golaha shacabka ayaa maanta waxa uu si rasmi ah u furay bugga tacsida loona haraystay brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari muqdisholay shalay ku geeriyooday gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya aadan maxamed nuur aadan madow iyo qaar ka mid a xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada golaha shacabka oo maanta udaha furay buugga tacsida aadan madoobi ayaa waxaa looga hadlay waxaa lagu saxiixi doonaa xildhibaanada iyo wasiirada ka qeybgalaya buugga tacsida uu si rasmi ah goo furay guddoomiyaha sheekh aadan madoobe sheekh aadan madoobe ayaa sheegay in loo baahan yahay in dad walba oo isagu si aada u yaqaanay brofesor jawaari inay cafiyaan islamarkaana inta badanna taariikhdiisa wax badan looga yaqaano gudaha dalka soomaaliya gudoomiye aadan madoobe oo daha furayay buuggan tacsida ah ee la warxaraystay brofesor jawaari ee maanta muqdisho laga dahfuray ayaa yidhi
marka hore mayba tacsiidi marlamaad andareey ummadda islaamka ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan ehelkii cashiirada iyo asxaabta guddoomiyaheeni sharafta badnaa yani geerideedu la tacirmasan kulliyo may la qiibsadaan murugda iyo teeranyada la qiibsadaan walilena sabir jamiilah sabir jamiilah marxuumkana ilaahay may baan ku baryaanay janat alfirdows in ilaahay ka bashaaray ilaahay jeey ilaahay horteenhay cafi ilaahay unin gadaalshay mana fadnaay lanqeedan qiimo badan aqoon-yahanida in ku weynayta soomaalida kumad ah qaamus ah iyo noobahi ilaahay isiina janaatalfirdows ka bashaaray unin bedelshay kheyr ilaahayna siy sabir jamiila ehelkan may balaanasa gaar ah aabba qaaliyasin ku dhimaday ma dhimada ilaahay waay kullu nafsin daa'iqatulmowt naf kastoo ilahay abuurimoodaana dhamiyaas kullu man calayhi faanin wabqaa wajhu rabbika ilaahay saasari war kastoo ilahay ujeegnhayna bahani tabaaw marka hal sabroy hal sabroy may kale runtii ana eedanka mahanagay mas-uuliyiinta dowladda oo nin shal hirin ayuu noocin arday iyo i madaxweynaha an ka sareey sida sharafta le iyo ninka lo qiib galeen tacasiyada yani eedanka kama hadnage lan kasto ku qiibgaadayd ajari xasanaad ilaahaysay taasna eedanka kama hadnagaan tacsiyada maaragtay furunta sida oo wasiirka in sheegi buugi tacsiyada furni lan qof kasta oo aragday ha ku deeri korana mayba lanasiin furunta ilaa saddex maalmoodaa socdaas runtii qof taariikh wanaagsan leh dalkan iyo dadkan hanshaqeey qiimo leh yaa noorbahi mayba lenaa waan hal sabroy hal andocaayoy hal andocaayo qof kastoo mas-uul wakti badan hahaadi dad lan iswalban ku halayn hataa maaqani iskugu dharfinyi qof kastoo walaqooyn albisheenka jareen mayba lenaa hal afiyoy geek walaalkeen usii laciif eh usii arday miid eh hal isku afiyoy lankii jeelayina he sabroy lankii walaqooyn qabina afiyo isiina maaragtay walaalshay ajari hasanaadana ku hele ilaahay mayba lana janat alfidows allahanka bishaaray unin ilaahay sabr jamiilana siy ilaahay kulankani cafi eed eed aan mahadsantiin ummadda soomaaliyeedna ogna dal ii dibad ilaa xalay ilaa shalay eeda laha ninka la hariiraya maaragtay qiimaha u silayay qofka dhamada iyo dareemas yacni dal ii dibid tacsiidaas meelashaal surumolo waaye aragnay yani iyada ummada soomaaliyeed injeelayta inka kaluulayti ilaagay abuuriday hatana ku qaadi waqtishay yaan tahayti eedi eedaan mahadsantiin walibalana allaahuma igfir lahu waarxamhu wacfu canhu ilaahay horteen cafi taasa ilaahay inku tuugan eedi eedaan mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
dhanka kalena wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ayaa maanta u amabaxay magaalada ankara ee wadanka turkiga wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane axmed macali fiqi ayaa u duulay magaalada ankara ee turkiga si uga qeyb galo wadahadallo uu wafdi ka socdo etoobiya kala yeelanayo arrimaha is-afkaradkii maamulka somalilan ay la kaleen dowladda etoobiya bogka wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ee twitterka ayaa lagu shaaciyey in turki doono wadahadalladan balse ilaa iyo haatan lama oga ama lama soo bandhigin ajendaha dhabta ah ee kulankaasi looga hadlayo wasiirka arrimaha dibadda wadanka etoobiya ayaa isagu shalay gaaray magaalada ankara si uu qeyb uga noqdo shirka halkaasi ka furmaya ee udhexeeya soomaaliya iyo etoobiya ee looga arinsanayo heshiiskii badda ee la sheegay inay wadakaleen horaantii sanadkan maamulka somalilan ee uu hogaamiyey muuse biixi cabdi iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed
maamulka shirkadda gacanta ku haysa dekeda garacad ee gobolka mudug ayaa faahfaahin ka bixiyey qorshaha dekadaasi loogu wareejin karo ee shirkad laga leeyay wadanka sodog ee imaaraadka carabta dhinaca kalena waxaa la sheegay inay doorka madaxtooyada puntland ee cidda leh go-aanka kama dambeysta ah ee maamulka dekadaasi loogu wareejin karay ee wadanka sodog ee imaaraadka carabta shirkad ka socota gudoomiyaha shirkada wadaagsin ee warsame axmed shido oo ka hadlay mid ka mid a warbaahinada maxalliga ayaa sheegay inta uu socdo wadahadal meel wanaagsan oo marayo islamarkaana go-aanka ugu dambeeya ay leeyihiin dalka dekada iyagu ka dambeeya dhisidaankeeda waxaana sidoo kale uu sheeg lagu gurfayn doono shirka milkiilayaasha oo ka furmi doono shan iyo labaatanka bishan aynu ku jirno ee lasoo dhaafay gudaha dalka isagoona looga hadli doono xaaladaha saamileeda shirkadaasi eegeyso ay u suurtagelayso in gacanta loo geliyo maamulkeeda shirkad laga leeyahay wadanka sodonka imaaraadka carabta wadahaladan ayaa socon doona waxaana waxaana qabsoomi doonaa waxaana nala wadaagayna wax socda waxaana muudaa intii hore la ysaga soo dhawaanay wadahadalkuna uu fiican yahay sidii hore uu meel wanaagsan ka marayo maxaynu ogolaanaynaa maxaynu qabanaynaa waxaynu qaban doonaa ureerinta rabno ee ah in dekada lagu wareejiyo shirkadda warse axmed shiido ayaa beeniyey inuu jiro heshiis ay xukuumadda puntland la gashay shirkad laga leeyahay imaaraadka carabta ee lagu wareejin doono dekada garacad wuxuuna intaa ku daray in wadahadaladaadii oo gaar uu yahay labada shirkadood ee dowladda ka madax bannaan tahay barnaamijkan ay ahaa mid ka dhexeeya labada shirkadood ee ganacsi wax dowladna shaqo kuma laha ayuu yidhi agaasimaha waxaana dowladdu leedahay doorkii dowlad ahaan jirtay in dalkaasi uu leeyahay dowlad laakiin waxaa muujinaynaa in barnaamijkaan danaynaynin shirkadan kala shaqaynin sidii gacanta loogu dhigi lahaa islamarkaana qeyb ay u qaadan lahayd ballaarinta weliba kobaca dhaqaalaha ee dekada garacadda gobolka mudug ayuu yidhi maamulaha shirkadda gacanta ku haysa dekada garacadda gobolka mudug
dhanka kalena madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ballan qaaday in maktabad qaran loo dhisayo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya rofeor jawaari madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo xalay ka qeybgelayay munaasabad lagu xasuusanayey madaxweynihii hore ee soomaaliya aadan cabdulle cismaan aadan cadde ayaa halkaasi khudbad uu jeedinaya waxa uu ka sheegay in maktabad qaran loo dhisayo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya rofeor maxamed sheekh cusmaan jawaari oo shal lagu aasay magaalada caasimadda muqdisho
maanta waa taariikh marka in la helo buugaagtaas oo meel ay yaalaan oo ay arkaan sida aan u leenahay muxuu ahaay magacan muxuu ahaay inuu yidhahda qofkii aarboor ka soo dego laabrarigaas qofkii soo gala inuu yidhahda buugan muxuu ahay ee loo fasiro loo sheego ama nood yar uu fasiraayo agtiisa la dhigo meel muraayado xafidan oo xiran si aanan muxuu ahay loo dhigo kuwayowga soomaalinimada iyo dowladnimada macnaha ule bejas inta la soo goyo xataa blastig la geliyo in yani sida ay generationska soo socda iyo kuwa maanta jooga oo wax uga faa'iidaysan karaan in loo qaabeeyo hadba dadaa yaqaana waxaan rabaa marka fursaddaas arrintaas in laga dhabeeyo wasiirka tacliinta waa joogaa meeshaan faarax sheekh cabdulqaadir caawa waxaan farayaa inuu keeno dhulkii laga samayn lahay laga samayn lahay muxuu ahay librarigaas librariga dhisme hadda guri dhisoo fiican aan helnana waa alxamdulillah haddii aan weynana waa dhisi karnaayo waa dhisaynaa haddii aan waan isugu tegaynaa waana dhisaynaa haddii aan weyno
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayuu kaasi ahaa akhbaaraadka dibaddana haddii aan eegno halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan waa dalsan in ka badan sideed toban qofood ayaa dhimatay tiro kalena oo gaaraysa boqol iyo soddon qofoodna dhaawacyo kala duwan ayaa soo gaaray kadib markii qarax xoogan uu ka dhacay gobolka boorno ku yaala waqooyiga dalka nigeria qaraxan ayaa la sheegay inay geysteen kooxda boko haram waxaana la sheegay in inta badan ay dagaalada ay kala horjeedeen ciidanka dalka nigeria qarax ayaa ku agdhacay goob dadku ay ku badan yihiin oo ah suuq sida aadka looga dugaamaysto oo ku yaala gobolka waqooyi ee boornaa warkii aad ka dhegeysanaysa idaacadda dalsan khiyaatana dhegeysanaysaa duurkan waa nageyntaa
wararkaad la haysaa hobsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel